You're with SBS Radio.
xaalada guud ee puntland walaal meel laga dayriya maaha meel u fiicanna maaha puntland waxaa ka jira dhaqaale xumo waxaa ka jirta amni daro waxaa ka jirta cadaalad xumo wax badan oo qaldan baa ka jira laakiin dad fiican baa jooga oo iyagu danaha ummadda ilaalinaya sida ciidamadoo kaleeto sida nabadoonada iyo isimadoo kaleeto laakiin maamulka jira oo brofesor cabdiweli madaxda u yahay dayac badan baa ka muuqda dayac badan baa ka muuqda maamulka iyo iyo shaqada si loo wado waa gartaa adigu haddii aad nasiib u yeelatid in madaxweynenimo lagu doorto arrimaha ugu horeeya oo aad diiradda saaraysa maxaa ka mid a arrimaha u horeeya aniga aan diirada saarayno gruupka yaga waxaa u horeeya magaca yaga amni iyo amaano amniga inaan sugno oo amniga aan meel adag dhigno waxaa kaleeto ku-xiga inaan ammaanada ummadda meel iska dhigno oo aanan isku tarkisanin waxaa kaleeto noogu jira inaanu cadaalad samayno oo waddanka cadaalad u samayno waxaa noogu xigta inaanu musuqmaasuqa la dagaalano waxaa noogu xigta inaanu dalka gaarsiino one man walbood within six months lixdood gudahood insha allah aanu bilowno waxaa kaleeto noogu xigta inaanu kor u qaadno niyadda iyo mooralka ciidamada dhaqaalaana u siyaadino dib u habeyn adagna ku sameyno ciidamada la tababaro qalabkooda iyo agabkoodana loo dhamaystiro lana difaaco dalka amniga gudaha iyo ka dibaddaba lana lana raadiyo gobolada maqan oo dalka ka maqan lana soo xoreeyo lana adkeeyo markaas waxaa kaleeto noogu jirta inaanu kaabayaasha dhaqaalaha oo dalka ka jira aan xoojino sida xoolaha sida beeraha sida kalluunka iyo macdinta waxaanu rabnaa inaanu wadooyin badan wax ka qabano sida hadda wadada gaalkacyo iyo daroowe waanu bajet si uhelnay oo meel u helnay iyo wadooyinka aadayo xeebaha sida tan garaacada aadaysa sida tan ceyl aadaysa sida tan bayla aadaysa sida tan aadaysa meesha la yidhaahdo tan aadaysa boosaaso qandala waxaan rabnaa in meelahaas oo dhan loo fududeyo si dhaqaalihi u socdo waxaanu wax ka qabanaynaa qaabka loo maamulo wasaaradda maalinta u maamusho dhaqaalaha soo gala oo waxaan rabnaa transparency inay noqoto lana isticmaalo budgetka sidii loo qorsheeyey marka waxyaalo badan oo caynkaas oo kale adaa jiraan wax ka qabanayna ilahay naftiisa waa gartay waxaad waxaad ku bilowda in amnigu muhiimadda yahay wasiirka amnigaad hore usoo ahayd xilligaad adigu xilka wasiirka amniga haysa iyo hadda marka laysu eego ma amniga ma waxbaa iska bedelay baad leedahay weli puntland waa amni oo sidii waagaas aad ku haysay inay ka fiicnaata maana kama sii xumaan soo maha maya waa kasii xumaatay twenty percent kala jooga amniga aan joognay maanta waxaa la marayaa magaalada boosaaso iyo daawaca kalkacyo amni kama jiro gacanna kuma jiraan wax daacish iyo dad waddanka raba inay burburiyaan iyo shabaab baa waddanka galay oo awood ku yeeshay oo aan lala dagaalamin oo waxba laga qaban waxaa ka jira magaalooyinka xataa magaalooyinka magaalada caasimada ahayd baa mindi habeenkii la gelanaya la socon layahay habeenkii magaalada lama socon karo wadooyinka marka amni ma jiro walaal amnigu twenty percent kama joogo aafiyaatina waa gartay waxaad kaloo tilmaantay cadaaladda cadaalad darrada puntland ka jirta maxay tahay maxaase ka qabanaysaa
cadaalada cadaalad darrada ka jirta waxa weeye shaqooyinka waxaa lagu qoraa qaab qabiila waxaa lagu qoraa qaab dadaan shaqada u lahayn awood u lahayn dadaan aqoon fiican lahayn baa loo dhiibay jagooyinkii oo dhan dadkii ardada ahayd oo ka soo baxay jaamacadaha suuqa wada hooganaya shaqalaana hooganaya iyadoo la siinayo dad aan wadanka joogin ee banaanada ka yimi ama dadkii koonfur ay ka shaqeynayaan wadanka dadkii u noolaana ee ku dhashana oo reer puntlandka ahna ay ku shaqalaayihiin cadaalad xumaa ka jirta waxaa jira maxkamadihii cid inta maxkamad la geeyo la xukumi karo ma jirto waa in maxkamadda dad ku shaqeynaya mushaar ma qaataan askartii soo qaban lahayd dambiilayaasha mushaar ma qaataan askartii hayn lahayd maxaabiista mushaar ma qaataan marka cadaalad xumad xun baa ka jirta meesha dabcan musharaxiin badan baa tartankan ka qayb galaya oo aad ka mid tahay maxaa la dhihi karaa waad uga duwan tahay musharaxiintaas wallaahi waa kala duwan nahay nin walba barnaamij gooniyu wataa iyo qorshe uu wato aniga taydi waxa weeye waa amni iyo ammaana ugu horeeya oo tiirarka aan aanu ka dhisaayo qolyaha kale nin walbi barnaamij gooni wataa laakiin ujeedada loo wada socdaa waxaa weeye in wadanka wax laga qabto oo la hagaajiyo laakiin nin walba wada ugu mari lahaa oo u gaaraa jirta waa gartay doorashada guud ahaan waxaa la dhahaa lacag bay ku socotaayoo ama soo doorashada xildhibaanada ha noqoto ama musharaxiinta laftigooda ha noqdeen Eh, ma qeyb ka mida nidaamka doorasho ee puntland baa mise waxay kula tahay waa laga badbadiyey waxse ma laga qaban karaa in nidaamku lacag la-aan uu ku socdo
ama waxaa qabaa taas waa laga badbadinayaa Eh, lacag ma jirto in lacag bixinayaana ma jiro Eh, saan u malaynayo Eh, laakiin dadku waa iska warar badan baa laiska sheegaa oo aan jirin Eh, anigu waxaa qabaa dadkan waa dad wadanka raba inay wada shaqeeyaan Eh, weliba sanadkan eh, waxaa nasiib wanaaga dhalinyaraha kusoo wada baxday meesha dhalinyaraduna waxay hayaan moral iyo energy bay hayaan Eh, waxaan umalayaa inay wax badan kusoo siyaadinayaan inkastoo dee doorashadii hadda nafteeda carqabad ku jirto oo cabdi- cabdiweli carqabadii way ku samaynayo oo ah, uu- wuxa uu sameynayaa xildhibaan kasta oo soo baxay mid buu ka da- ka dhaca abuuray inuu ku qabsado uu yiri ku qabsado ku qadimaysida wuxuu kaloo sameeyey nabadoono kaas beenta wax ah oo aan sharci ahayn oo aan jirin Eh, wuxuu sameeyey guddigii xa- khilaafaadka uu soo saari laaya ilaa hadda halkalaana soo saar oo uu rabaa inuu maalinta u dambeyso bisha tobankeeda uu soo saaro si muddada khilaafaadka loo xalin lahaa ay u yaraato waayo khilaafaadkan uu abuuro tirada ka badan meel lagu xaliyo iyo waqti lagu xaliyo u baahan tahay oo guddigan inay jaanis helaan bay u baahan yihiin jaaniskiina wuu ku yareeyey khilaafaad badan lagu abuuray midda kale dad isaga la sheer holdarisa oo xasiiskiisa ka tirsan buu guddiga kusoo qorayaa oo kusoo wadaa marka caqabadaasuu ku wadaa madaxweynaha cabdiweli doorashadii anagu warrabaan ka qoray presbisya waa sameynayna sino malinaya waxaanu ugu baaqayaa inuu madaxweynaha waqtigiisa hadda sii dhamaanayo inuu ka daayo caqabada doorashada Eh, inuu dalka uusan fawdo gelin inuu dalka u naxariisto iyo shacabka Eh, mudduu joogay muddadaas baa iyadana waxaa ka shaqeeyo laakiin in maanta ku abuuro dhibaato looma baahno waa garta tan guddigoo kale waad ka hadasheen welise lama soo magacaabinoo dee madaxweynuhu inuu inila tashan doono iyo in kale weli mooga laakiin tan aad leedahay eh, xildhibaan walbo lasoo dooranayo xildhibaan buu agdhigay hadhowna si uu ugu qabsado wax caddayna ma jiraan sooma waa jira waa jira waa la caddaynaya waa gartay em, eh, dhanka kale hal qof iyo hal cod baa tiri waxyaalaha aad rabti inaad diiradda saarto waa ka mid tahay cabdiweligaas markii la dooranayo siduu sheegay ma uusan samayn madaxweyne farole sidoo kale uu sheegay ma uu samayn maxaa ka hortaagan eh, puntland in hal qof iyo hal cod ay gaarto maxaase lagu aaminaya musharaxiinta hadda adigu aad ka mid toole waanu samaynaa inaad samaynaysaan kuwii horeba haddaysan samayn horta eh, farole cabdiraxmaan fa- cabdiraxmaan farole wuu isku dayey Eh, way u suurtoobi weyda mahayne Eh, cabdiwelina markuu meesha imanayey eh, way u diyaarsanayd lacagtii baa u taalay Eh, qalabkii lagu shaqeynayo dhan baa yaala Eh, guddigii baa u jiray keliya inuu tigidireeyo guddiga uu yidhahdo hawsha biraada bay bay ku sinay Eh, waxaana ballankiisu ahaa haddaan fulin waayo aan ku guulaysan waayo waa waa shaqada iskaga tegayaa ballanqaadyadiisi oo dhan wax laga fulin annagu ballanqaadkeedu waxa weeye ilaahayna waa ka shaqeynaa ummadayadana waa u shaqeynaynaa ummaduna nin walba way taqaanaa oo usoo shaqeeyey eh, ummaddan marka waxaanu ballan qaadayno annagu inaan fulinayno dadkuna waa ogyahay ilaahayna waa ogyahay annagana waa ogyahay waxaa la yidhaahdaa doorashooyinka gobolada iyo kuwa hadda iyo soomaaliya siyaasadeeda dalal shisheeya qaarkood eh, faraha kula jira puntland ma ka madax banaanta ma ka madax bannaan tahay kula tahay eh, markay noqoto musharaxiintu dad madax bannaan oo iskood u socdo cidna aysan gadaal ka soo riixayn inay tahay iyo in kale
Eh, runta haddaan sheego rumarskaas waa jiraan laakiin anigu cidaan furta ku firana jiraan waa gartay eh, dhanka dowladda federaalka maxaad is leedahay xiriirka puntland hadda sida uu yahay adigase haddii madaxweyne lagu doorto maxaad ka bedeli lahayd Eh, dowladda federaalka dowladdii waddanka xukuntay weye madaxdu ahayd Eh, puntland waxay ka tirsantahay dowladda soomaaliya Eh, soomaaliyana goboladaas eh, baa waa tiirar Eh, dowladda federaalka wax badan bay iyadu mas-uul ka tahay goboladuna wax badan bay mas-uul ka yihiin Eh, mas-uuliyadda in lakala lasu ixtiraamo loo kala haro waa sanaan lahayd Eh, waxyaalaha masiiriga ah oo ay tahay in qaraar masiira laga qaato Eh, waxaa sh- waxaa lagu heshiiyey inay maamul goboleedyadu ka ka qayb galaan ee lagama qeybgeliyo waxaa jira waxyaalaha macaawinaadka yimaadaan waxay ku ekaadaan xamar waxyaalaha muran ka jiraan waxyaalaha si badan yihiin anigu waxaan qabaa inta la iska daayo miidiida laga wada hadlayo in la wada fadhiisto miis la wada hadlo wixii baab xafiid xafiisyad iyo dowladeed loo xaliyo ay sir lahaato maamulkii lasoo xusuusto wixii laga wada hadlo la wada fadhiistona waa khasab in laga heshiinayo waxaana muhiim ah in loo fakero shacabkan soddonka sano ku dhawaadka burburka iyo dhibaatada ku jiray in loo naxo oo loo fekero in la ururiyo shacabkan oo lasoo dhaweeyo in la laga fekero sidii waddanka horumar loo gaarsiin lahaa iyadoo la midaysan yahay in waddanka laga dadaalo lagu dadaalo inuu la jaan qaado wadanada dariska oo siyaadaha siyaasadaha cusub hadda geedka geedka afrika socda la socoto waddankan wuxuu u baahan yahay in loo fekero iyadoo la midaysan yahay laakiin iyadoo fifaraarwa meel lala gaarayo marka waxaan leeyahay madaxda maamulada joogta kuwa dowladda federaalka waa inay si soomaalinima u sameeyaan u naxariistaan shacabka ay xukumaan sidii loo horumarin lahaa ninka fikiraan qurbajoogtu waa muwaadiniin weeye waa dadka dhaqaalaha u badan waddanka soo geliya waa u mahadcelinaya ilaa kheyrka u badiyo waxaan ka codsanaynaa inay waddanka dhismahiisa iyo siyaasadiisa kasoo qeyb galaan waxaa kaleeto oo ku baraarujinayaa inay ganacsiga waddanka ay isu maalgashadaan haddii ilaahay nagu guuleeyo waxaan u sameynayna facilities fara badan sida sharciyada in loo dedejiyo in loo sameeyo qalabka magaalada sidaa ay wataan inaan aan u dhaafno cashuurdhaaf u sameyno ilaahayna inaan dul la raadino waxyaalahaasoo dhan baan u sameynaynaa marka waxaan ugu ugu baaqayaa inay dalka kusoo noqdaan maalgashadaan waddanka talooyinkiisa iyo siyaasadiisa raactaan cidday gacantooda gaari karta afkooda ay u sheegaan waddanka inaan la burburin horumarkiisa iyo wanaagiisa laga shaqeeyo waayo shacabkii bay ku dhex jiraan oo wad shacabkay kamid yihiin waxaan leenahay soo dhawaada waddankana usoo noqda madaxiina fikirkiina iyo iyo taladiina waa inay waddanka taalla
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.